wararka ugu waaweyn ee ay tabinayeen warbaahinta caalamka ee soomaaliya ku saabsan ayaa waxaa u badan qaraxyada abaaraha burcadbadeeda iyo argagixisada oo dhammaantood muujinaya wejiga foosha xun ee soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii dowladii dhexe sanadkii kudii laakiin dhinaca kale waxaa si tartiib tartiiba uga socda magaalooyinka waaweyn qaarkood horumar iyo dib u dhis waxaa ugu dambeeya tusaale loo soo qaadan karaa maamulka gobolka banaadir oo maanta dhagax dhigay waddo isku xirta degmooyinka qadiimiga ee muqdisho oo ay dul maraan buundooyinka muddo dheer oo labaatan iyo dhowr sano ka badnaydna aan maaragtay dhisnayn wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan goor dhaweyd nooga soo diray muqdisho gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha waddada hoos marta buundooyinka sayidka iyo ansaloti ee tagta ilaa xerada afisiyoni taasoo muddooyinkii ugu dambeeyey uu burbur xoog lihi soo gaaray mashruuca lagu dhisayo waddadan ayaa waxaa fulinaysa dowladda turkiga oo soomaaliya ka caawisa arrimaha dib u dhiska iyo soo celinta bilicsamida magaalada waxaana munaasabad kooban oo dhismaha waddadan loo sameeyey ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir xubno matalayay dowladda turkiga iyo shacabka saddexda degmo ay waddadani kulmiso guddoomiyaha degmada xamar jajab axmed cismaan dhoore ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay dib u dhiska waddada buundooyinka isagoo sheegay inay isku xirto degmooyinka xamar jajab xamar weyne iyo waaberi runtii maanta sharaf ayay noo tahay inaad maantan meeshaan aad noo dhagax dhigto waddadan oo ah waddada halbowlaha iskuna xirto magaalada muqdisho meeshii magaalada madaxdeedii ahayd oo magaaladan ay ka ka soo ambaqaaday runtii waxay ahayd taariikhdii sanadkii hore wakhtigan camal maanta oo kale oo maalinta aan dhagax dhigtay dayactirkii buundooyinka maalin oo taariikhi oo kale ku soo aaday dadka reer xamar jajabe reer waaberina waxay u tahay taariikh weyn waana ku faraxsanahay runtii in sanad kabacdi ah maanta haddana waddadii buundooyinka u dhagax dhigayso oo waddadii viyomoska la yidhaahdo oo runtii ah waddada halbowlaha u ah bulshada ku dhaqan degmooyinka weliyo cadde iyo dhanbaan intaan soo jirto oo madaxtooyadii iyo dhulka oo ku tiilay oo dhan ay maraysay ayadoo ifafaalo weyn ay dadka ay muujinayaan dadka bulshada ku dhaqan ee gobolka iyo dhammaan degmooyinkan sidoo kale waxaa goobta hadallo kooban ka jeediyey injineerka madaxda u ah shirkadda turkiga ee dhismaha waddadani fulinaysa Daha önce de yapmış olduğumuz yollar gibi inşallah yine burada güzel bir yol yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız başkana, e, bu Somali halkına.
anigoo ku hadlaya magaca shirkadda mashruucani ma ahan kii ugu horreeyey ee aan ka fulino magaalada muqdisho waxaana horay u soo qabannay mashruucyo hore oo aan dhismooyin noocan oo kale ah ka samaynay waxaan rajaynayaa in hawshan aan u qabanno sidii kuwii hore aan u soo qabannay oo kale guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ayaa dayactirka waddadan ku tilmaamay tallaabo horey loo qaaday waxaana uu sheegay in lacagta lagu dhisayo waddadan ay mushaarkooda ka jareen shaqaalaha dowladda hoose dhismahana ay fulinayso shirkad laga leeyahay dalka turkiga runtii waxay noo tahay maanta maalin taariikhi ah maalintaan maalinteedii waxaan dayactir ku samaynaynaa buuddooyinkii maraayay degmada xamar jajab iyo waaberi maanta oo isla taariikhda ay ku baagan tahay waxaan dhagax dhigaynaa oo aan dib ugu soo celinaynaa waddanimadeedii waddadan oo magacyada badan leh laakiin anigu aan u naqaano waddada ansaluti waa waddo aad iyo aad halbowlyo u ah marinka magaalada muqdisho iyo isku xirka magaaladana qayb weyn ka qaadato saan la wada soconnaba waddada maka almukarama inta badan waa zaxma ama jaam inta badanna way xirxidhan tahay shacabku wuxuu maraa waddadan waddadaanna burbur baahsan ayaa ku dhacay aad iyo aad ayay u burbursaneed waxaa aad iyo aad noo dhiftay dhibaatada ay ku qabaan shacabkayna halkii wadday maraayeen maadaama waddada dekedda aadana inta badan gaadiid waaweyn uu maro mararka qaarkoodna la xidho waddadan waxaa qarashkeeda bixinaayo oo bilaabay shaqaalaha dawladda hoose kambaniga walaalahayna oo turkiga ah qandaraaskay qaateen ee ayagu maaha cidda bixinayso qarashka bixinaysa maaha laakiin dayactirka ayay waxay qaateen inay ayagu sameeyaan yuusuf xuseen jimcaale ayaa ugu dambayntii shacabka ku nool degmooyinka ay marto waddadani ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaheeda waxaan rabnaa degmooyinka saddexda degmo isku xirta waddadan oo xamarweyne aan la imaan karin waddadan haddaysan shaqaynaynin xamar jajab iyo waaberin aan la soo mari karin waddadan haddaysan shaqaynaynin saddexda degmo inay qayb ka qaataan rabnaa waddadan qarashka ku baxayo waddooyinka aan soo dhisnay kulligood waxaa qayb ka qaadanayay shacabka degan degmooyinkaa qayb ka qaadanayay ganacsigaa qayb ka qaadanayay baabuurtaa qayb ka qaadanayay sidaa darteed waxaan rabnaa ayaguna qaybtooda inay qaataan qaybna dawladda hoosaa qaadanayso sidaa darteed waxaan rabnaa marka maanta ay taariikhdu ku baagan tahay siddeed iyo labaatankii bishii janawari waxaan dhagax dhignay waddadan hadda waxa waaye waddooyin kale waa xerayin ayadaa la maraa laakiin sidaa darteed waxaan rabnaa in habeenkii uu ka shaqeeyo kambaniga si ay marinkana ugu fudaado dadka shaqadan ay u socoto waxaan rabnaa waxa laga waya caqabaadii maakarana inay qaybtooda ka qaataan maalmahan waxaa laga yaabaa inaan waddooyin badan haddii ilaah yidhaahdo aan dhagax dhigno waddadan maanta dhismaheeda la bilaabay ee hoos marta buundooyinka ansaloti iyo sayidka islamarkaana gasha degmada xamarweyne ayaa ah waddada keliya ee ay isticmaalaan gawaarida dadka rayidka iyo bialka ka howlgala magaalada muqdisho maadaama inta badan laga xiro waddada maka almukarama oo aan loo oggolayn isticmaalkeeda gawaarida aan ahayn kuwa dowladda iyo gaadiidka ciidamada gaar ahaan marka ay soconayaan kulamada baarlamaanka iyo xilliyada ay waddadaasi marayaan mas-uuliyiinta dowladda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho